oo kale sida toddobaadkii horeba lagu madal sanaa xusmaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu amray waxaa la isla soo qaaday in wasaaradihii toddobaadkii hore uu ku amray xusmaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya madax cabdiqaadir shariif shaaquna maye inay soo gudbiyaan guud ahaanba hantida diiwaangelinta hantida dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee ay ka lahayeen wasaaradaha kala duwan si loo hubiyo si aysan u dhicin wax isdabamarin dhinaca hantida dawladda iyo takrifal dhinaca awoodda ah sida la ogyahayba xiliyadan kala guurka waxaa laga yaabaa dadka soomaaliyeed dowladnimadoodu weliba ay dhiman tahay uma bisla in wax isdabamarin iyo takrifal hanti dadweyne badan ay dhacdo madaxweynuhu isagoo taa ka duulaya toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu amar ku bixiyey wasaaraduhu inay soo gudbiyaan hantida ay gacanta ku hayaan ayagoo dokumenti ah si mustaqbalkana madaxweynaha iman doono uu ugu wareejiyo iyadoo taa laga duulayana maanta waxaa si rasmi ah u soo gudbiyey wasaarado dhowr ah oo dokumentigii iyo hantidii dawladda ay hayeen qoraal ahaanna u soo gudbiyey afkana ka sheegay wixii u qabsoomay iyo waxyaabaha ay filanayaan in markay berito xilka wareejinayaan lagula xisaabtami karo haddaan mid mid u dul istaagno maanta ilaa lix wasaaradood baa si toosa u soo gudbisay dokumentigooda qoraalkooda si guudna u sheegay hantida ay wasaaraduhu hayaan kuna soo gudbiyey xusmaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya